Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi yaa daafuray wejiga lamaad ee mashruuca baxnaano ee daryeelka bulshada si laga caabiyo dadka danyarta ee ku noola gobolada dalka wejisha koowaadna uu saguulaa ka dhammaaday munaasabadda daafurka mashruuca baxnaana iyo weliba agaasintay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk Soomaaliya walina gobro ku hay xildhibaano wasiiro madaxda hay-adaha Soomaaliya taageero iyo aqoon-yahano iyaduna meelaasay laaga bandhigay sida mashruucii hore lagu faa'iideeyay bulshada wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada yuusuf maxamed aadan ayaa sheegay intii mashruucan baxnaana uusa iya koose gaaray uusan ku jawaabo baahiyaadka dalkana ku jira usoona xusi intii dadkii lanka talgalay in si saxi lan diirsii doonaa
mashruucan wuxuu kaloo rasaar malaa iyo wasiirada walaalalaha meesha jooga ay ku doonyahan waxaa ka mid ah mashruucan wuxuu ahaa mashruuc runtii ka jawaaba baahiyaha dadkeena ay kusoo cusboonaadaan oo ugu horey loo kastaga waxay ahayd maala mashruuc wuxuu ahaa mid isbay ahayd ama maala arrimahaas runtii si si khaasa u wajihi jiro ahaa waxaa kamid waxuu ka mid ah mashruucan mashruucyadeeda maala oo farakutiriska runtii maala ka jawaabi jiray faladiska ama daadadka ama droughtska oo hadda taagan wasaaraddan waxay u xilsaartay maala inay arrimahaas oo dhan waxay ahayd mar walaba dadka soomaalida waxay u ahayd lafdhabar ay u ahayd gacanta wasaaraddu way gaari jirta dadkeenna maala nugul waxaa maanta sharaf gaar inoo ah annaga ka wasaaradda shaqada ahaan ra-isul wasaar mashruucan mahalla sidaad ka warqabtay mahalla dadka qaar waxay dhihi jireen mahalla idinka waxaad dadka ku dhiirigelisaan inaysan shaqaysanin laakiin waxaa tusaale kuu filan aad aragtay mahalla ra-isul wasaar mahalla fideoyadii meeshaan ugu soo bandhigay ay kulligood ka tarjumayeen mahalla sida dadka soomaaliyeed ay wasaaradda shaqada u ahayd lafdhawar u ahayd ay rabtay inay dadkeena ay istaagaan mudane wasaare maala face two mashruucan wuxuu ku soo aaday xilli runtii jiray maala dryup ama maala dowladda iyo dadkeed ay kala maala aysan isku xirneen ayuu ku soo aaday marka tiiyaan cusboonaysnay waxaan rabnaa boondhigaas oo almost tobni kow bilood naga xirnaa ayaa waxaan go'aansan inaan dib usoo cusboonayso aan xojino boondhiga dadka iyo maala dul soomaaliyeed ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya jibriil cabdirashiid xaaji cabdi yaa bogaaday guuloogii uu saxaqiijiyay mashruuca muddada shanta sana uu saha shaqeeyey walina uu safaray hay-adaha gashaqa leh inuu dardar geliyaan fulinta wejiga lamaad usoona kumahnagay dadaalka la geliya si uso miro dhalanagada salaan kadib runtii aad bay ii farxad gelinaysaa maanta inaan idinkala soo qaybgalo mashruuxan feestuga ee baxnaano ee maanta meeshaan lagu daafurayo munaasabadan keliya kama dhigna inaan dib u milicsano guulihii weynaa ee mashruucan uu gaaray runtii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay ahayd wasaaraddii noogu xil saarnayd inay fuliso barnaamijkan quruxda badan inta aan maanta meesha fadhinay oo barstijka la jeedinayena waxaan qirayaa runtii inay u fulisay sidii ballanqaadku ahaa inay wasaaraddu u fulisay runtii inta aan hadda barnaamijkan dhegaysanaya waxaa aada ii soo jiitay hal brogram oo ah in dadka hay-ad ay caawinayso barnaamijkan maxnaanoo laga caawinayo in lagu xiro condition xagga caafimaadka runtii barnaamijkaas barnaamij aada muhiim u ah waaye dadkeennu inta badan waxaad moodaa inay tallaalka ay u arkaan dadka qaar inay tallaalka laftigiisu uu cudur yahayba marka waxaan soo jeedin lahaa barnaamijkan tallaalka ah in dadka lagu xiro oo kaarka tallaalka caruurtaas qofkaan wadanin inaan baxnaano aan kaarkeeda la siinin macnaha si ay bulshada jilacsan ay u badbaado waxaan ku dhiirinayaa waxaan ku dhiirigelinayaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada oo runtii barnaamijkan aada u fahansan inuu ka mira dhaliyo barnaamijka qaybtiisa labaad shaqo abuur hadday ahaan lahayd hadday ahaan lahayd iyo samata bixinta dadka danyartaa ee dhibaatooyinka soo laalaabta sida abaaraha iyo fatahaadaha iyo cuduradaba inay si dhaqsi uga jawaabaan aada iyo aad idinka mahad celinayaa mashruuca baxnaano wejisha koowaad iyo weliba usudareer intan dhexayta sanadii labada kun tomiyo sagaalki ilaa iyo labada kun labaatiyo afarta welina ku faa'iidaystay dad diiriyaan ilaa iyo hal milyan iyo saddex boqol oo kun oo qof oo aan badan reer guuraah sida iyo sheegtay wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada oo aan xil saaran fulinta mashruucan ah